Mas-uuliyiin wasa-horka ah ee wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Ibraahim Bare iyo iska diiwaangeliyey degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose taasoo qayb ka ah dadaalada dowladda koonfur galbeed ee kooranka qaadayda ku qaybgalka bulshada iyo geedin dareeroobka doorashooyinka iyo xaqiijinta xuquuqda muwaadinka qaybasha gidisan ee bulshada degmada Afgooye ku qayb galeen diiwaangelinta kaarkii oo kocod ay lahaayeen walina sidoo kale la dhiirigeliyey shacabka inay ku faa'iidaysadaan fursadda muddo dheer kureedda fadhisha iyo nkukoyti gudoomiyaha degmada afgooye gobolka shabeellada hoose suldan cabdulaahi maxamed iyo hadhowa intii degmada afgooye la ka daafuray hanaanka isdiiwaangelinta doorashooyinka waxaan si ofishiyaal ah u furnay qaadashada kaarka codbixinta ee doorashooyinka qaranka waxaa maanta marti noo ahaa xildhibaano federaal heer state wasiiro guddiga doorashooyinka komishinka xibin ka mid ah agaasimayaal waxaan degmada afgooye ugu baaqaynaa deegaanada iyo degmadaba deegaanada hoos yimaada degmada afgooye waxaan ugu baaqaynaa doorashadii iyo qaar qaadashadii inay furan tahay si ofishaal ah waxay ka heli karaan shog koobood oo degmada afgooye gudaheeda ah deegaanada sida mudbandooyinka ku dhowaa la gaarsiin doonaa sida jeesdiira iyo ceelasha biyaha dadka afgooye waa inay kaarka qaataan degmada afgooye waxaan ku naqaanaa dad hadaari ah ilbax ah doorashadan in badan sugaaye maanta waxaa ilaahay mahadii ah inay doorashadii noo furan tahay kaar qaadashadii noo furan yahay wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed ibraahim bare ayaan kumahanaga shacabka iyo maamulka degmada afgooye sida faylan yoon qaabilan wusoona ka dhiirigeliyay dhammaan shacabka koonfur galbeed inay si buutan u qeyb qaadana isdiiwaangelinta maanta waxaa farxad aad iyo aad u weyn ii ah in aan kaarkii codbixinta aan ka qaadato degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo ah meeshaan ku dhashay xudunteeda ay ku duugan tahay farxad oo aan la soo koobi karna ii tahay inaan maanta kaarkii codbixinta ee qofio cod qof walbana uu xaq u leeyahay inuu codbixintaas uu sameeyo inaan maanta ka qaato aad baan u faraxsanahay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada afgooye oo aad iyo aad isugu taxallujiyey sidii ay u dhici lahayd si nabada amni ah oo dhan kastaba ay isku daba ridan tahay aga dambeyntii wasiira dowlaha wasaaradda arrimaha qoyska ee xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed naaftiro iyo sheegintii lambaahiya in bulshada ku qayb galan isdiiwaangelinta doorashooyinka maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aad u weyn waa maalin dadka iyo deegaanka degmada afgooye ee u tahay maalin weyn oo taariikhi ah konton iyo lix sano kadib maanta degmada waxay yeelanaysaa fursad dahabi ah ee shacabka ay ku qaadan karaan kaararka codaynta degmada waxay yeelanaysaa inay qaataan kaararka ay ku codeeyaan doorashada qof iyo cod shalay haddii nila soo diri jiro qof lasoo magacaabay maanta gacantiina ku ciyal baxa qofkaa rabtiin doorta issoo diiwaangeliya waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka ku nool inay soo diiwaangeliyaan ay kaararka qaataan doorashada ay ka qayb galaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka maanta soo gaarsiiyey degmada afgooye inay ka dhacdo doorashadan kaararka qaataan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose iyo nagadaasa degmada afraad ee lakadaafura hanaanka doorashooyinka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya walay horey lahanka daafuray magaalooyinka baydhabo xudur iyo sidoo kale degmada baraabe